tobanka jiroole waxa uu ka mid yahay kaamamka ku yaala degmada dhuuble gobolka jubbada hoose waxaa ku nool in ka badan shan boqol oo qoys oo siyaabo kala duwan ugu soo barakacay deegaanadii ay hore u deganaayeen qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamka jiroole ee degmada dhuubley ayaa codsaday in lala soo gaaro gargaar bani-aadanimo
markaasoo xaaladooda aaday xun tahay inuu dadka ragga in badan waxaa ku shaqayn jireen oo ragga dadku kaamka ku nool waxay ku shaqayn jireen si madax ku noolayaasha magaalada shaqada u badneed oo madax ku noolka waxaasay ku shaqeeyeen hoog dad waa hoogsata iska hoogsadaan marka maadaama ay hoogsadaan oo madax ku noolayaasha ku shaqayn jireen marka shaqadooda way yaraatay oo kaamkaniyo hay-adaha hadda in badan way yar istaageen kaamka waxbarasho waxa la yiraahdo isagoon dhanka daawada haddii la yiraahdo caafimaadka ayaa bilooyinka u horeeyana laga yaaba oo marka marka daawo qolo u keenan kaamka dhexdiisa oo ka bixiyaan way jireen ayagana hadda bilooyinkan way goosteen oo marka ma imaadan daawo marka meel oo shan kilomitr afar kilomitr u jirta magaalada daawo uraadsadaan marka haydaha samafalka waxaa baaga ujeedanaya in marka dadka geel gaar ay ku hayaan oo loo soo marka baahdooda zaaid u badatay marka in loo soo gargaaro oo marka caawanaad fiican ay ka helaan ilan marka ayaan baab ujeedina marka aad baa loo gaajaysan yahay biyaha xaggooda maasha allah waaye biyo waa qabnaa ma oominin laakiin xagga gaajana haysta dhulka shaqa waay ka dhamaatay shaqa male waa laska hor imaaday hataa kaamjafo ahaan nahay oday toddobaatan jir aan nahay ane gaajaa lagu dhigan dhulkan shaqa waa ka dhamaatay wax gaajo la yidhaha lagu dhigan wax badan wax waa na soo gaareen laakiin hadda wixii waa nagala goostay wixii waa nagala goostay oo wax fara kuma hayn waxa fara ku hayna male dhulka gaajaa looga dhamaahaya qaxa laga yahay meel u qaxnana ma naqaano meel u qaxnana ma naqaano